إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bism illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka madaxdiisii xukun qisaas ah ayaa maanta nin lagula fuliyey degmada badhaadhe ee wilaayada jubbooyinka mu'asasada alkataa'ib ayaa bahisay dardaaranka mid ka mid ah raggii fuliyey weeraro lagu qaaday xarumaha dowladda federaalka madaxweynihii hore ee puntland ayaa dib u soo rogaal celiyey si uu ugu biiro dhaqdhaqaaqyada mucaaradka ku ah dowladda federaalka dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland ayaa sii xoojiyey dacaayadaha dhanka warbaahinta ay isku marinayaan iyadoo mid weliba ku faanayo in xubno qolada kale ka tirsanaa isu soo dhiibeen gobolo dhowr ah oo ku yaala dalka talyaaniga ayaa lagu soo rogay xaalado deg deg ah iyadoo cudurka corona uu ku fidayo gudaha dalkaasi xuutiyiinta ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan wadahadallo ay la galaan dowladaha uu horkacayo sacuudiga dadka ku dhaqan degmada bu'aal ee wilaayada jubbooyinka ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan weerarada maraykanku uu ka geysanayo wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya xubinta ganacsigana waa ka qayb warkeena u diyaargarooba warkaasoo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa saddex iyo tobanka rajab warkii oo dhammaystiran xukun qisaasa ayaa maanta nin lagula fuliyey degmada badhaadhe ee wilaayada jubbooyinka warkan waxaa noo soo jeedinaya waryaheena cabdisamed cabdulaahi xukunkan oo ahaa mid qisaas ah ayaa waxa uu ka dhacay degmada badhaadhe ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka fagaaro weyn uu ku yaala degmada badhaadhe ee gobolka jubbada hoose ayaa waxaa isugu soo baxay boqolaaladada kuwaasoo usoo daawasho tegay xukun qisaas ah uu iclaamiyey maamulka degmada maxkamadda islaamiga ah ee degmadan ayaa waxaa la hor keenay soomowsan weyne axmed oo horey u dilay nin lagu magacaabi jiray axmed cabdulaahi qoyska uu kasoo jeedo axmed cabdulaahi oo ah ninka la dilay ayaa waxa ay maxkamadda ka codsadeen in xukunka shareecada islaamka ah loo mariyo ninkan maxkamadda islaamiga ah ayaana go-aanka ugu dambeynta ah uu kasoo fulay iyadoona goobta uu kaga dhawaaqay mid ka mid a garsoorayaasha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ujeedo xukun qisaas dil waxay maxkamadda ku xukuntay wiilka la dhaha somow sanweyne axmed oo ah wiilkii geystay wiilka bareerka ah waa labaatan iyo sano jir somow una geystay axmed cabdulaahi cabdi oo labaatan iyo shan labaatan iyo shan sano jira waxaa hor yimid maxkamadda aabihii wiilka dhalay waa cabdulaahi cabdi maxamed wuxuuna maxkamadda ka codsaday in loo qisaaso wiilka wiilkiisa axmed cabdulaahi dilay sidoo kaleete aabbihii wiilkiisa wiilka dilay waa sanweyne axmed in wiilkiisa la qisaaso ayuu ku raacay waryudamka codsiga aabbihii wiilka la dilay ayay maxkamaddu ku waafaqsay in loo qisaaso gacanku dhiiglaha waxaana loo cuskaday kow suuratulbaqara alaaya boqol toddobaatan iyo sideed laba suuratulmaa-ida alaaya afartan iyo afar saddex minhaajulmuslim sabxada afar boqol iyo labaatan
miraha laga helay ku dhaqanka shareecada islaamka ay qayb ka tahay xukunada kala duwan ee kasoo fulaya maxkamadaha islaamiga ah kuwaasoo loo cuskanayo nusuus sharci ah dhinaca kale marka aad fiiriso waa gunta dagaalka saxda ah ee maanta uu ku fadhiyo halganka maanta ka socda soomaaliya ee u dhexeeya xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo sidoo kale soo duulayaasha uu horboodayo maraykanka iyadoona hay-adaha reer galbeedka ee soomaaliya kusoo duulay ay dadaal kasta ku bixinayaan si aysan dadka soomaaliyeed isugu dabaqin shareecada islaamka mu'asasada alkataib ayaa baahisay dardaaranka mid ka mid ah raggii fuliyey weeraro lagu qaaday xarumaha dowladda federaalka sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena maxamed cali aadan
بسم الله الرحمن الرحيم
ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد waa xilqada shan iyo tobanaad ee ka mid ah dardaarannada naftoodurayaasha taas oo ay baahiso mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab xalqadan ayaa waxaa lagu soo qaatay dardaaranka naftii hur ee cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi oo loo yaqaano koronto wuxuuna dardaaran u soo jeediyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dardaaranka aan u dardaarmayo dadka mujaahidiinta ilaahi subxaana watacaala uu ku sharfay camalkan jihaadka ah waxaan leenahay ikhwaani waxaan leeyahay ikhwaani ilaahi subxaana watacaala ha idan barakeeyo muujiya oo sii istimraariya jihaadka iyo waxweyaan hadafka aad wadaan ilaahi subxaana watacaala hainku hainku barakeeyo ilaahi subxana watacaala gacantiina waxweye muslimiinta ha ku ciseeyo hana ku duleeyo waxweye dawaaqiida iyo wax kasta oo ilaahi subxaana watacaala shirkiga ilaahi subxana watacaala waxweye keyrkii caabudaya ilaahi subxaana watacaala ha ku duleeyo waxaana leeyahay waxweye mujaahidiinta meel kastay joogaan difaaca diinta ilaahi subxana watacaala iyo waxweyaan difaaca xurumaadka waxweyaan jihaadka ilaahi subxaana watacaala ha idan barakeeyo sii laba jibaar ayaan leenahay run ahaantii camalkan waa camal aada iyo aad u fadli badan maca dalika waxa weeye uu rasuulku calayhi salatu salaam uu yihi ina fi ljannati mi'ata daraja wkulu darajatin kamaa bayna asamaai waalardi acadaha allahu lilmujaahidiina wuxuu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam jannada waxaa ahaatay waxaweye boqol darajo oo darajo kastaba waxaweye ay tahay waxaweye ay darajo kasta ay tahay kamaa bayna asamaai waalardi dhulka iyo cirku intaysu jiraan run ahaantii waxa weeyaan intaasna waxaasoo darajaadi waxaasoo qiimo iyo maamuus iyo karaamaana ilaahi subxaana watacaala wuxuu u diyaariyey mujaahidiinta bas ayuu u diyaariyey ma jira waxweyaan qof jira waxweyaan qof intii la dilo jannada galaya oo doonaya in dunida loo celiyo ilaa waxweye qofka shahiidka mooyaan waxaweye qofka shahiidkii wuxuu doonayaa in waxweyaan maca daalika intii dunida loo celiyo waxaweyaan uu soo dhinto waxweye ilaa cashara maraad xataa waxweye axaadiista qaar ay gaadhaan sidaa la alligeed waxaweyaan nabi maxamedna calai sala slam uga yidhi waxaan jeclaan lahaa waxwey intii laintay aan duulo oo la idilo oon duulo oo la idilo ilaa cashara maraad ayaan jeclaan lahaa sidaa la alligeed waxaweye camalku waa camal run ahaantii aad iyo aad u fadli badan ilaahi subxaana watacaalana waxweeyaan uu inagu maamuusay oo run ahaantii waxwey ilaahi subxaana watacaala waxweyaan uu si gaara inoogu sharfay gaar ahaan dadka mujaahidiinta ah ilaahayna waxaan ka baryaynaa mar kastaba waxweye mujaahidiinta inuu sabaad siiyo oo cid cadowgooda ilaahi subxana watacaala uu ka guulaysiiyo ayaan ilaahi subxana watacaala waxweyaan ka baryaynaa sidoo kale wuxuu farriin u diray dadka ka fadhiya halganka ka socda soomaaliya iyo guud ahaan caalamka war maanta jihaadku war jihaadku waxa weeye muddo yar ka hor afghanistaan masuu ka jira caalamul islaami maanta meelusan jihaad ka jirna ma jiro haddaad ku mamarsanaysaan meelaan aadna ma jirno waxa weeye afarta gees qolaka meel kasta oo muslim jooga afarta gees jihaadku kaa jira la dagaalan gaalada aad xubu dunyaa karaahiyatun mawta aysan kugu dhicin naftan waxba ha la bakhaylin naftan adigoo joodal ku jifa hadda biyo ka dhirgiyo baastiyo bariisna cunay yaa lagaa qaaday waxba hala bakhaylin nafta nafta hala bakhaylin ilaahay ka cabso naftan hala bakhaylin ilaahay ka cabso naftan way baxaysaaye ku bixi ilaahay subxana wataala dariiqiisa oo gaalkan daaquudka ilaahay subxana wataala nebi maxamed ba uu la dagaalamay ambiyadii waxay weeyaan uu nabiyullaahi muuse iyo nabiyada ilahi subxana wataala ay ka mid yihiin waxay la soo dagaalamay wehel ha ka dhigan in la dagaalan kurka go jannaad ku tegaysaan toddobaatan iyo laba xawr ciin baad ku helaysaan raalli ahaanshaha ilaahay baad ku helaysaa aragtida ilaahay baad ku arkaysaa ya nolol waxa weeye xayaatun abadan oo waxa weye tayiba baad ku helaysaa cabdiraxmaan ayaa camaliyad nafurnimo ah ku galay hotelka dayax ee magaalada muqdisho
waxay wixii xoog lagu qaatay xoogan bay kusoo laabtaan wallahi inaysan wax kale kusoo laaban ilaahay iga sarreeye waxweye wixii xoog lagaga qaato waddanka xoog baa lagaga qaatay wax kalena kuma soo laabanayn wada hadal bayna kusoo laabanaynin waxweye odayaal iyo beesha caalamka iyo qaramada midoobe inay wada fadhiistaan layn kusoo celinaynin wallahi ilaa ilaahi subxana wataala inaad gacmihiina adeegsataan oo seeftiiyo waxa weeye ilaahi subxana wataala waxaweye sayaraat almufakha inaad adeegsataan maahaane wallahi inaysan wax kale kusoo laaban haddii kale waxa weeyaan dulligaa waad ku jiraysaan cadaabka ilahi subxana wataala
madaxweynihii hore ee puntland ayaa dib u soo rogaal celiyey si uu ugu biiro dhaqdhaqaaqyada mucaaradka ku ah dowladda federaalka warkan waxaa soo jeedinaya cabdulaahi yaasiin jaamac cabdiweligaas madaxweynaha hore ee maamulka puntland ayaa dib ugu soo noqday magaalada garowe oo uu ka tegay saddex iyo toban bilood ka hor markii tartan halkaasi ka dhacay looga guulaystay waxa uu ka qaybgelayaa shir uu ku dhawaaqay madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi danni kaas oo uu sheegay in puntland aayaheeda ay uga arrinsanayso ka gadaal markii lagu hungoobay dowladda federaalka ah cabdiweligaas oo intii xilka uu hayay ee aad isu qabteen madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa iminka doonaya inuu kaalin weyn ku yeesho qorshayaasha lagu mucaaradayo laguna wiiqayo madaxda dowladda federaalka ah puntland waxa ay sheegaysaa in madaxda dowladda federaalka ay dhinac marsan yihiin hanaankii markii hore wax lagu dhisay islamarkaasina ay doonayaan in iyaga uuna ay taliyaan xabkii waxaa weeye in madaxda kala duwan ay isbedelaysa dowladda dhexe khaasatan dee kuwa hadda joogaay ayagu ay la yimaadeen itijaah ka duwan kii hore oo ay u muuqdeen inay rabaan inay meesha ka saaraan hanaankii lagu soo cidiyo baxay ee ahaa in dalkani uu federaal noqdo taas oo ay puntland iyo weliba dowladaha kale xubnaha dowladda federaalka ay laftuboodu yidhaahdeen maya waa inaan ku tuugsanaa inaan dhammaystirno shuruucdii dalka iyadoo loo dhisaya hanaanka federaalka ee run ahaantii arrimahaas caqabado waaweyn ayaa ka soo baxay waxaa soo taraya shirarka qaabka beelad u abaabulan ee ka dhanka ah dowladda federaalka ah madaxda dowladda federaalka ayaa waxay u hanqaltaagayaan sidii ay mar kale kursiga ugu soo noqon lahaayeen laakiinse marka la eego shirarka socda iyo isbahaysyada ay yeelanayaan dhinacyada ka soo horjeeda waxa ay wajahayaan culays weyn sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheen abuubakar dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland ayaa sii xoojiyey dacayadaha dhanka warbaahinta ay isu marinayaan iyadoo mid weliba ku faanayo in xubno qolada kale ka tirsanaa isu soo dhiibeen xalay dowladda federaalka ah waxay warbaahinta u sheegtay inuu isu soo dhiibay wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee maamulka jubbaland waxay ka dhigaysa guul weyna u soo hooyatay marka loo eego qaabka loo buunbuuniyey qaar ka mida warbaahinta ayaa waraysanayay saraakiil ka tirsan dowladda federaalka ah oo iyagu qudhoodu xiliyo dhexe ka baxay maamulka jubbaland dadka ka hadlay waxaa ka mid ah nin ku magacaaban guddoomiye ku-xigeenka gobolka gedo wasiirku waa wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha uu ahaa ee jubbaland wuxuuna arkay inaysan dan ku jirin inuu dadkiisa iyo deegaankiisa ka dhex baxa mar hadday jowlgoboleedka cusbaa ee jubbaland ay dhacday wuxuu gartay in maxaan ku dhahdaa wax dan aysan ku jirin in xuduud kale iyo madeere iyo la taagnaada dadkiisi iyo dowladiisa waa soo raacay faca uu imaaday baryahan taxriirkii nagula jiray waxaan u sheegnaa in dhibaato loo geysanayo dadkiisa uu ka mid yahay shacabkiisa ay jecel yihiin dad kasta oo shacabka iyo dowladdaba soo raacay dad udhamaysa inaysan jirin qofka dambiile waa meesheeda horey dowladda federaalka ah waxay u soo bandhigtay ciidamo rafaad badan ka muuqda kuwaas oo ay tilmaamtay inay jubbaland ka soo goosteen jubbaland geestooda markaa kasii hore waxay saxaafadda u sheegeen in ciidamo dowladda federaalka ah ka soo goostay isku soo dhiibeen khilaafka labada dhinac ayaa u muuqday inuu sii xumaanayo maalinba maalinka ka dambaysa madaxweynaha jubbaland axmed madoobe oo shalay saxaafadda la hadlay wuxuu eedeyn kulul dusha uga tuuray dowladda federaalka ah ee hogaamiye farmaajo waxaasoo dhan markii laga soo tago jubbalandna waxay noqotay culayska ugu badan in la saaro qofka la saaraya anaa ugu badno baca qaado sida yeel warhaay ra'yi male mee ra'yi meli warkii buush ee eleven sebtembar ama annagana raacana cadowganaga noqon intaasay noqotay jawaabta la siinay wiilasha ay siinayna wiilal yareeroo dowladgadaxta waxba ka yaqaana ma lacagta laga oranaya dadka leeya hebeloo lacag qaado iska tag maxay tahay macnaha loola jeedo hanjabaado iyo dowlado kale yee loo soo kaxaysto oo la yidhaahdo waan ku dilaynaa lacag baan ku bixinaynaa khilaafka labada dhinac ka dhexeeya ayaa dadka qaar sheegayaan inay adag tahay in xal laga gaaro dadka ku dhaqan bu'aale ayaa ka hadlay duqaymaha maraykanka uu ka wado gudaha soomaaliya waxaa sanadkan xoogaystay duqaymaha aan kala sooca lahayn ee diyaaradaha maraykanku ka geysanayaan gudaha soomaaliya duqaymahaasi ayaa waxaa ku dhintay dad rayid ah waxaana ugu dambeeya kuwa ka dhacay wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose dadka ku dhaqan bu'aale ayaa sheegaya in maraykanku uu caddaystay cadowtooyada u hayo dadka soomaaliyeed haddaan ka hadlo diyaaradahan dadka islaamka ah lagu soo sii daayay ee dhibka iyo rafaadka u geysanayo runtii horta aad baan uga danqanaynaa oo wayna dhibaysaa sanadkan duqaymaha inta hadda aan ognahay ay noo geysteen wax la xisaabin kara maahan haddii waxa ay noo duqaynayso oo noo daba taagan tahay oo dhibkan ay noogu hayso oo habeen iyo maalin ay dhagta noogu hayso wax kale maahan waa diintaas iyo kitaabkaas qur-aanka ah aan xumbaarsannahay ummadda soomaaliyeed waxaan ugu baaqayan u sheegayaa markaa berri asaga intay tan qabsan lahayd ama ehelkiisa iyo ciddiisa berri la baabiin lahaa waa inuu jahaadka u istaago oo islaamka garab istaago eedda eeda waan argays intii dhibaata liida muslimiinta lagu wada duqeen maalor damboostii jilib duqaan ka dhiiday muslimiinta bilaash dhungumaadish dadka muslimiinta ay meelsuunka baagaa intay usow fidhaa ka shahan ilaahay dartaas luunjihaada gaala wali la arag maraykan kulli lagu hortaga insha allah waana aylaan indiina suga horseyn insha allah waxaan ugu baaqayaa nin walbow qofkii isla mataqaanaaye diyaaradahan waxay duqaynayaan oo keliya shabaab inaysan jirin qof walbo islaam ah mii iyo magaalo meeshuu joogaba waxay duqaynaysaa dad islaam ah waa naceebka ay qabaan naceebka innaga ay noo qabaan waay ilaahan hor u sheegay oo ilaahay wuxuu leeyahay laabtooda wax ku qarsan wax ay muujinayaan waxaaba ka daran wax laabtooda ku jira yaa ka weyn marka waxaa weeye qof walboo islaama waxaad ogaataa in duqaymahan shabaab oo keli aan lala beegsanaynin laakiin lagu beegsanayo qof walboo islaam oo dhaqaaqo warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan iminkana ku soo dhowaada xubinta ganacsiga iyo maxamed cali aadan تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي قصيدتي بدأتها مبجلا معظمي إلهنا نثني عليه خالقا
xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonnaa sicirka suuqyada waaweyn ee dalka iyo sarifka lacagaha qalaad sicirka suuqyada waaweyn ee dalka maanta waxaan idinkugu soo gudbin doonnaa sicirkii ugu dambeeyey suuqa bakaaraha oo ah suuqa ugu weyn suuqyada soomaaliya saliid caddeed haddaan ku horreyno waxaa maanta jirgaankeedii la iibinayay siddeed iyo toban dollar iyo bar sokorta loorkeedii kontonka kiilo waa afar iyo labaatan dollar beriiska waxaa la iibinayaa loorkiisii laba iyo labaatan dollar dhibic toddobo halka burka loorkiisii uu suuqa bakaaraha ka yahay sagaal iyo toban dollar baastada nuuceeda loogu iibsiga badan yahay waxaa la iibinayaa kartuunkeedii shan dollar dhibic sagaal makaroonida nuuca yaryar waa lix dollar dhibic saddex timirta nuuceeda v i b da loo yaqaano waxaa maanta kartuunkeedii la iibinayay sagaal dollar dhibic labo caanaha ankorka waaweyn waxaa kartuunkii la iibinayay boqol iyo afar dollar xilwa waa siddeetan iyo saddex dollar halka bahja uu kartuunkiisii suuqa bakaaraha ka joogo lixdan iyo toddoba dollar oomada haddaan eegno nuuceeda ugu wacan waa koob iyo toban dollar dhibic labo markaana haddaan u weecno dhanka suuqa sarifka waxaa maanta halkii dollar lagu beddelayay shan iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah boqolka dollar waxaa lagu qabanayay laba milyan shan boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah bixintuna waa laba milyan shan boqol iyo siddeetan kun oo shilinka soomaaliga ah intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa xubinta ganacsiga wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بمفردي أختمها مصليا على النبي الهاشمي قصيدتي بدأتها
markaana talyaaniga gobollo dhowr ah oo ku yaala dalka talyaaniga ayaa lagu soo rogay xaalad deg deg ah cudurka korona ayaa ku fidaya gudaha dalkaasi talyaaniga waxaana uu ku dilay boqolaal qof halka kumanaan kalena ay la ildaran yihiin cudurkaasi kulan deg deg ah oo ay yeesheen hogaanka ugu sarreeya dowladda talyaaniga ayaa lagu go'aamiyey in xaalado deg deg ah lagu soo rogo kow iyo toban gobol oo ku yaala dalkaasi talyaaniga wasaaradda caafimaadka talyaaniga waxa ay xaqiijisay in cudurka korona ay u dhinteen ilaa iyo hadda laba boqol soddon iyo saddex ruux halka cudurkan ay la ildaran yihiin shan kun sideed boqol siddeetan iyo saddex ruux dandow ayaa lagu soo rogay kow iyo toban gobol lagamana bixi karo mana la geli karo goboladaasi ayuu yidhi wasiirka caafimaadka cudurka korona ayaa la degay dhaqaalihii talyaaniga waxaana albaabada la isugu dhuftay garoomo iyo hoteelo waaweyn oo ku yaala magaalada caasimada u ah waddankaasi talyaaniga ee roma ugu dambayntii naxootiyiinta ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan wadahadal ay la galaan dowladaha dagaalka ka wada waddankaasi yemen ee uu horkacayo sacuudiga maxamed cabdisalaam oo ah fayeenka xootiyiinta ayaa sheegay in wadahadallo ay la furaan isbahaysiga carbeed ay ka horayso in ugu horeyn xayiraada laga qaado dalka yemen islamarkaana isbahaysiga sacuudiga ay soo afjaraan dagaalada ay kaga jiraan waddankaasi yemen ee shanta sano jirsaday waxa ay ku goodiyeen inay sii wadi doonaan weerada ka dhanka ah sacuudiga imaaraadka iyo xulafadooda iyagoo saacadihii lasoo dhaafay xootiyiinta qaaday weeraro ka dhan ah dowladda taagda daran ee waddanka yemen dowladaha imaaraadka carabta iyo sacuudiga ayaanan weli ka hadlin shuruudahan ka soo baxay xootiyiinta ee ku aadan wadahadal ay la galaan dowladahaasi warkiina dhegaystayaal xilligan waa naga inta